barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee filimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin arbacaha toddobada bisha novembar sanadka laba kun sideed iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah qaar ka mida gabdhaha waxbartay ee ku nool muqdisho oo bilaabay inay dhiig bixiyaan
markii iigu horeysa aniga aan dhiig shubay waxaan la kulmaa xaalad emergency ah oo daruuri ay tahay in dhiig la helo markii loo fiiriyey oo la raadiyey yani waxaa inta looga baahnaa in ka yaraa la helay marka aniga markaan isku fiiriyey hbgayga siduu yahay miisaankayga siduu yahay intaba waa la socday taasaa dhalisay inaan noqon karo dhiig deeqis
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan hooyo ka waramaysa xaaladda wiil ee dhashay oo gacanta ugu jira magafayaasha dalka liibiya
waxaa kale oo dhegaystayaal aad maqli doontaan heesihii aan idinkugu tala galnay waxaana ka mid a
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka ayaa dib ula wareegay maamulka aqalka wakiilada halka xisbiga jamhuuriguna ay sii xoojiyeen maamulkooda aqalka sanadka kadib doorashadii xilliga dhexe ee shalay dalka ka dhacday natiijada oo ahayd mid la filayay ayaa ugu yaraan muujinaysa diidmo ka dhan ah madaxweyne donald trump oo maalmihii ugu dambeeyey ololaha doorashada qabtay isu soo baxyo dhowr ah oo uu taageero ugu raadinayo xubnaha xisbiga jamhuuriga maanta waa maalin ka weyn dimuqraadi iyo jamhuuri waa maalin ku saabsan dib u soo celinta ilaalinta dastuuriga ahayd ee maamulka madaxweyne trump waxaa sidaasi tidhi hogaamiyaha dimuqraadiga nancy belosi oo taageerayaasha xisbiga kula hadashay xarunta xisbiga dimuqraadiga ee magaaladan washington ayagoo markii ugu horreysay muddo siddeed sano ah qabanaya maamulka aqalka wakiilada ayaa dimuqraadigu waxa ay samayn karaan wax ka badan inay ishortaagaan sharciyada muhiimka u ah trump waxa ay la wareegi doonaan hoggaanka guddiyada aqalka ee qaarkood heysta awood ay wax ku baaraan qaar ka mid a xubnaha dimuqraadiga ah ayaa soo jeediyey in ay dalban doonaan inay arkaan waraaqaha canshuur celinta madaxweynaha islamarkaana baaraan ganacsigiisa iyo sidoo kale xiriirka la tuunsan yahay in ololihiisa uu sannaddii laba kun iyo lix iyo toban la lahaa ruushka
rushia ayaa wajahaysa weri kale oo cunaqabateen oo uu ku soo rogayo dalkan maraykanka oo la xiriirta sumayntii nin hore ugu tirsanaa jiray basaasiinta ruushka iyo gabadhiisa lagu sumeeyey dalka britain maamulka trump ayaa ku wargeliyey kongareeska in rushia ay ku guuldaraystay inay caddayso hoggaansanaanteeda heshiiska caalamiga ah ee mamnuucaya hubka kiimikada iyo kan biolojicalka maraykanka ayaa cunaqabatay in hore ugu soo rogay rushia bishii agost ilaa iyo hadda ma cadda waxa ay noqon doonaan cunaqabataynahani iyo wakhtiga ay dhaqangeli doonaan rushia ayaa hore u beenisay inay wax luga ku leedahay eedayntaasi sumaynta ah halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegeysanaysaan washington barnaamijkeena duhurnimo gabdhaha magaalada muqdisho waa oo ah gabdhaha dhalinyada ee wax barta qaarkood ayaa bukaanada u baahan ugu deeqa dhiig zakiya cali oo ah arday dhigata sanadka afraad ee kuliyadda caafimaadka ayaa ka mid a gabdhaha dhiigooda bixiya warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle tani waa sheeko ka cusub dhegihiinna waa sheeko aysan dad badan filayn balse waa mid ku dayasho mudan haddii loo maro siduu sharcigu yahay maftuux cabdi waa gabar dhakhtar ah waa dhiigbixiye oo nuuca dhiiggeedu yahay oo balaas waxa ay badbaadiso hooyo u dhimanaysay helidda dhiigga xilligaasi waxay ku imaatay habeen anuu ku jiro shifti internal shibka xiliga amaraaye ah maamo oo qalin loo sameynayay ah waxaa la yiri laba unid aa loo baahan yahay hal unid wiil laga helay isku dhiig ahayn then waxaa lahay qof kale oo la raadinaya ehelkiisa inta lasii raadinaya dhiiggaasaa la raadiyo saddex qof aan ku joognay anaa dhiiggeeda nooceeda noqday anaa ogolaada waxaan dhahay in laga shubaa rabaa waxaa la yidhaha hgb-gaaga la fiirinaya hadduu hgb-gaaga okay noqdo dabcan waa lagaa shubaya hgb-gayga markaas maasha allah wuxuu noqdo fourteen baf marka qofka hadduu mar teen soo dhaafo hgb-giisa normal wuu shubi karaa dhiigga so waa ogolaaday in laga shubo alxamdulilah wax problem ahna kumana arkin ma jirto sababo waaweyn oo diidaya in haweenka dhiig ay shubaan balse waxaa jira sharuudo ay tahay inay buuxiyaan horta habeenka inay dhiig shubaan sabab u diidi kara ma jiro waxaa jiro kriteria yar oo loo fiirinayo ee ragga uga duwan yihiin maadaama habeenka ay raggaas isku mid ahayn haddii xilliga caadada dumarka ay ka imaanaysay ama xilligeeda aana joogin iyo haddii hjibigeeda uu fiican yahay miisaankeedana uu fiican yahay intaasba way shubi kartaa way awoodaa dhiig inay shubto hooyada ku badbaada dhiigga maftuux cabdi maxay dareentay markii loo sheegay in dhiigga ugu deeqday gabar maasha allah maamadii alxamdulilah waa ii mahad celisay markii la dhaha gabara ku shubta dumar ah iyo hal wiil ah oo ehelkeeda ahaa so maamo weynay ahayd oo cesaria section i think oo ku dhashay xoogaa cuniga wuxuu ku ahaa big so almost ina hgb-geeda aad u u yaraa isbitaalka hore lagama keenin oo waxay ka imaatay meel gobol ah then problem badan oo hgb-geeda aan cid aysan la soconin saslaadligeeda waxay ku noqota two hgb-geeda wuu kasii dhacay intay ku joogto oo lala warwareegayay waa laqalaa waa laqalaa inta waqtiga haynaya tabar daradeeda sii badatay marka waxa la yidhi hamaam inaan laba unit la helo kadibna qalinka loo gudbiyo waay almiina kadib wiilkaas oo la socday oo laga helo hal unit iyo aniga hal unit ah alxamdulilah maftuux ayaa qabta xilligan inay qaadan karaan door lamida kan ragga haddii ay buuxiyaan sharuudaha looga baahan yahay qaadan karnaa waxay rag samayn karaan inaan samayn karna sida dhiiga aan caawin karna ummadeena wax walbaa ku caawin karna waa awoodnaa insha allah doctor ayse sekiye cali waxay sanadkii afraad ku jirtaa jaamacadda waxay diyaarinaysaa dhakhtarnimo nuuca dhiiggeedu waa omanis waa dhiig bixiye waxayna dhowaan dhiig ugu deeqday bukaan baahi u qabay balse dadku way la yaabanaayeen wadankeena waxa sababay inay gabar dhiig bixiso ay la yaabaan ama ay su-aalo badan ay dib ugu soo laabto waxaa ka mid a uu horeyn maba aaminsana yacni gabadha inay buuxin karto baahidaas markii laga soo tago baahida dhiigga loo baahan yahay iyo inay deeqaan bini-aadamka guud ragga iyo dumarkaba wadankeena fahamkiisa aada ugu liitaa maba kusii jirto haddana dumarka doctor sakiya maxay ahayd baahida ku riixday in dhiiggeeda ay ku deeqdo aniga inaan shubo dhiig waxaa igu kalifay waxaan arkay yani aniga dhiiggayga noociisa waa o negative baahiyada dhiigga ee jiraan uu yani markii loo fiiriyo dhiigga noocyadiisa iyo sida loo kala helo way kala adag tahay marka dhiig o blas ah in la helo ama dhiig a blas in la helo way ka adag tahay in dhiig o minus la helo marka iigu horeysa aniga aan dhiig shubay waxaan la kulmaa xaalad emergency ah oo daruura ay tahay in dhiig la helo markii loo fiiriyey oo la raadiyey yani waxaa inta looga baahnaa in ka yaraa la helay marka aniga markaan isku fiiriyey hbgayga siduu yahay miisaankayga siduu yahay intaba waa la socday taasaa dhalisay inaan noqon karo dhiig deeqis
sakiya iyadoo buuxisay dhammaan shuruudihii looga baahnaa ee dhiigbixinta haddana waxay u untamuweysay reerka bukaanka ay dhiigga ugu deeqaysay kuwaasi oo ku dooday in gabadhan ay khatar la kulmi karto balse markii dambe ay ku guulaysatay inay dhiigga shubto bukaankana lagu caawiyo wallaahi horta waxaan xasuustaa markii ugu horreeya aan dhiig shubaaye isla faamilki anima ugu talagelin markaas laakiin xaaladaas waan la kulmay bas waxay raadinayeen marka rag iyagoo rag raadinaayo oo intii loo baahnaana dhiigga weli ka kala dhiman tahay oo xaaladin xaalad culus ay tahay aan go-aan ku gaaray inaan dhiig shubo isla faamilkii dad ka tirsanaa waxay dhaheen gabadhaan yaa nagu dhimanin dhiigha ka shubina sababta sababtana waxaa waaye ma fahansano yacni qofkoodii aa loo badbaadinayaa aniga nafteeda waa ogahay yani qof naftiisa riski gelinaya ma jirto anigana waa ogahay inaan dhib iga soo gaareen marka waxaa saacado ama ama igu qaatay wakti inaan iyaga ka dhaadhiciyo in aana dhibaatan isoo gaareen gabadhaan ay u badbaato ay u badbaado si fiican ha waxay dhaheen gabadhaan yani iyadan dhibaataa soo gaarayso inta gabadheena annaga aysan badbaadinba ka hor marka aniga wakti igu qaatay inaan iyadani iyadana aan dhiiggayga ku badbaadiyo igana aan ka dhaadhicisiy ani aan dhiig ku shubilaha sakiye cali iyo muftaax cabdi hadda waxay ka mid yihiin dhiigbixiyaasha muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho
duur wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan idaacadda duhurnimo ee v o a tahriibka ayaa sannadihii u dambeeyey ka mid ahaa halisaha ay soo wajahaan dhallinyarada iyadoo boqolaal dhallinyaro ah ay safarro halis badan galeen hase yeeshee waxaa dhacdaa in qaar badan oo ka mid ah dhallinyaradaasi ay qabsadaan kooxa burcad ah oo marka dambe weydiista madax furasho lacageed oo ay ku sii daayaan xaawo nuur ducaale waa hooyo wiilkeeda ay dalka liibiya ku haystaan kooxda magafayaasha loo yaqaan duruufaha uu wiilka ku sugan yahay ayay uga warantay waryaheena haashim sheekh cumar good marka hore waxaan deganahay degmada dila waxaan ahay hooyo hooyo dhiban dibnaheedii afar bilood ka maqan yahay ilmaha si xalay waxaa la ii soo dhigay isagoo la simcinayo labada gacmood iyo labada lugoodba la isku xidhay oo sakaarka dhulka loo saaray dabeedna lagu cadaynayo oo la tumayo waan marada dilaacay oo waan ooyey cidan kula ciirsada iyo cidan kula carara midna ma haysto walaalkii waa nin baadiye ah degan aabihii wuu ingalaaya-ay waanu xislaaya-ay oo wuu xigxidan yahay laba nin bay walaalahayno labadiiba way ka horreeyeen gabadhna marka horeba walaalamo ahayn ilaahay mooyaane cid ii qareenaha oo aan u qayshanayaa ma jirto sidaa darteed baan dahooyo inayla soo hadlay waxaan ahay hooyo dhiban markii ugu horreysay ee aada ogaatay inuu wiilkaagii tahriibay goormay ahayd aniga oo meel alla meel anuu raaxala au bil iga naqan yahay oonan warkiisaba helin ayaa habeen habeenada ka mida magasayla soo hadlay markaasaan yidhi iigu dhiib sidaasaan kugu xaqiiqsan inuu kula jooge waa la iigu dhiibay oo uu ila soo hadlay markaasuu gudi hooy halkaabaan ku xidhanahay oo laygu haystaa xeebta libiya ayaa laygu haystaa wiil sidee baan ku ogaaday inuu halkaa ku jiro had iyo jeerna la hadal hooyadaayo adduun soo shubdha bay ku odhanayeen intaa iyo intaaba adduunka markay ku weydiiyeen ee ay ku yidhaahdeen waxaanu ka rabnaa lacag ee lacagtaa soo shub lacagta tiradeeda may kuu sheegeen oo waxay ku yidhaahdeen lacag intaa leeg soo shub mise lacag soo shub inbay ku yidhahdeen way ii sheegeen hooyo waxay igu yidhaahdeen toban kun oo doolar soo shub bay igu yidhaahdeen maxaad yeeshay markaa ma tobankii kun ee doolar baad u shubtay anigu shilinba umaan shubin oo mabahayo ee waxaan ku yidhi ilaahay hadduu qarafo igu soo siiyo waan qarafaysanayaaye waan inii soo shubi wixii alla soo ii soo dhiibo baan ku idhi isna wuxuu igu yidhi ninkii magafihii hal shilin hadduu ka dhiman yahay kaama qaadayo wiilkaagaan sadqaynayaa buu igu yidhi ee adaaba gacanta ku haya e sidaa doonasa ka yeel baan ku idhi adaaba gacanta ku haya anigu kugulama hayo ee sidaa doonta ka yeel baan ku idhi marka intuun ooyadan telefoonka itooda lacagtii ninka magafiyu kugu xidhay maxaa kuu suuro galay ee aad si leedahay aada u dirtid imiga ee aad heshay shilinkaada ilaahay bay googooyo ma haysto waan magaalada baahay igu kacaan idhi miskiidka xitaa iga kacaan idhi oo waan la hadlay miskiidka culimada joogta waxba weli la igama kicin magaalada dumarka baahay iga kacaan idhi markaa dumarkiina weli aanu isaloolinaanayo bal ha laysku tagayo waxaa unba i yidhaahdeen weli wax la iiga kacay ma jirto oo la ii qaaday wiilkaaga tahriibay ee imiga magafu uu gacanta ku hayay ee uu kaala soo hadlayay da-diisu imsay ahayd sideed iyo toban jir buu ahaa iskoolkuu dhiganayay fasalka imsaad buu ahaa oo dugsiga heerkuu ka gaadhay sidan tariga ayuu u gudbayay hooyo noloshiisa maxaad ku quudin jirtay ee iskuulka aad kaga bixin jirtay waxaan ahayn saddex qof un baan ahayn isagiiyo kaka yara iyo aniga markaasaan busoor un baan samayn jiray iyo waxaa yara ciyaalka iskooladu cunaan ee dumarku iibiyaan waxaa un baan iskoolka la hor fadhiisan jiray waxaa un baan bishiisa iyo waxaa ka bixin jiray oon hadbad yar tobanka kuna aan ku darsan jiray ama shanta kuna bilcadiisa iyo waxaa aan ka yar iibin jiray oo markaa aan kaga bixin jiray kolba wixii keen la yidhaa iyo bil macalimiinta iga dhaafaan iyo kolba jacburka unbaan wax ku wadwadi maxaad is leedahay way ku dhaliyeen inuu tahriibo wiilkaagaasi oo badda iyo dhibaatada intaa leeg uu u maro maxaa ku kalifaad is leedahay de hooyo waxaa ku kalifay horta waa maskax dhallinyarnimo uun baan ku kaliftay iyo baahida gurigooga taal uun baan u malaynayaa anigu wax kale oo ku kalifay ma garanayo waxaan ka ogaana ma ay jirin dhibaatada ku haysata ee aada soo bandhigta xal maxaad u aragtaa ee aada is leedahay wiilkaagaasina uu ku badbaadi karaa niyadaada way ku qaboobi kartaa maxaad is leedahay maadaama meel adag uu ku jiro waxaan xal u arkaa ummadda soomaaliya meelay doontada ha joogto dal iyo dibad in layga caawiyo lacagtaa iga xoog roon eanan bixin karayn ummaddu iga caawiso oo layga bixiyo ayaan jecelahay anigu oon aniguna ku qaboobaya ilmahaygaasina halkaa kaga baxaya haddii wiilkaaga halkaa ku jira cid awood leh oo soo celin kartaa ay jirto oo magaaladii uu ku noolaa iyo gacantaadii ku soo celin karta maxaad ka codsan lahayd haddii la ii soo celin karayo carabkaagan oo i corka la gaari lahaa haddii la ii soo celin karayo magaaladiisii au ku noolaa la iigu soo celin karayo isnaigu waaya arkay aniguna dhan baan u jabay oo kuwii ansaanbugsaha kii aan u samaynayeyna ma haleelo sidaa un baan aniguna kolba kolka de ama layla soo hadlaan ma facekaa ii soo dhigaan u qaylinayaa haddii la ii soo celin karayo oo magaaladiisii lagu soo celinayo boqolkiiba boqol baan jecelahay oon abaal ku qabaa shan abaal
taasi waxay ahayd hooyo xaawo nuur ducaale oo wiilkeeda ay dalka liibiya ku haystaan kooxda magafayaasha waxay u waramaysay wariyaheena haashim sheekh cumar good haatana bal nagula nasta xasili waxaa uu jir ugu luqeynayaa cabdi holland iyo ikraam caraale
waxaan shoogtayo ishalqaabka oo dhifka xuuracay oo xishaabtahe oo xishaabtahe waxaan shoogtayo ishalqaabka oo dhifka xuuracay oo xishaabtahe oo xishaabtahe adiga adiga awene xige adiga adiga awene xige ayo xantada cabsimada karta iga xaraftiro adago xasire xasire xasire xaaskeygi noqo Sister.
xasili codadkii cabdiholan iyo iklaan caraale ayaa dhegeysanayseen haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa soo jeedinaya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka ama xubinta ciyaaraha ee idaacadda dhallinyarada haddii aynu ku hormarno ciyaaraha uefa champions league ama koobka horyaalada qaaradda yurub ee xalay dhacay gruubka ee kooxda monaco oo martigelisay naadiga clab ruuj ayaa waxaa lagu awood sheegtay afar gool iyo waxba kooxda atletico madrid oo iyana la kulantay naadiga brugi dortmond waxa ay kaga adkaatay laba gool iyo waxba ciyaar xiise leh waxay dhex martay kooxaha inter milan iyo barcelona oo ku kulmay dalka talyaaniga waxaana ciyaartaas ay ka tirsaneyd gruubka b waxa ay ku dhammaatay gool iyo gool tottenham oo garoonka wembley kula ciyaartay naadiga b s v einhoven ee dalka hollandna waxa ay kaga adkaatay laba gool iyo gool kooxda helstar belgrade ee dalka serbiya ayaa ka naxsatay naadiga liverpool ciyaar ka tirsaneyd gruubka c waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay laba gool iyo waxba oo kooxda liverpool ayaa laga adkaaday kooxda napoli ayaa iyana waxa ay martigelisay naadiga baris san germain ee dalka faransiiska ciyaartaasna waxay ku dhammaatay gool iyo gool gruubka d ee isla koobka horyaalada qaaradda yurub f c borto ee dalka portugal ayaa afar iyo hal gasay naadiga locomotive moscow halka kooxda shalk ee dalka jarmalkana ay laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga galatasaray ee dalka turkiga caawan ciyaaro kale oo xiise badan ayaa dhici doonaa kooxda bayer munchen ee dalka jarmalka ayaa la kulmi doonta naadiga ak atenis ciyaar ka tirsan gruubka e kooxda benfica ee dalka bortugalna waxay la ciyaari doontaa naadiga ayex gruubka f waxaa is arki doonaa kooxda leone oo martigelin doonta naadiga hoffenheim ee dalka jarmalka manchester city oo dalka ingiriiska ka dhisanna waxa ay garoonkeeda etixaad stadium kula ciyaari doontaa naadiga shakhtar doneski gruubka g kooxda siskey moscow ayaa la kulmi doonta ciyaar xilli hore soo gelaysa naadiga roma halka kooxda victoria bisen ay martigelin doonto naadiga real madrid sidoo kale gruubka h waxaa is arki doonaa kooxda valencia oo la kulmi doonta naadiga young boys halka naadiga yuventusna ay garoonka garoonkeeda kula ciyaari doonto naadiga manchester united ciyaar gruubkan ayaa ah gruub aad muhiim u ah kooxda manchester united haddii caawa laga adkaado islamarkaana kooxda valencia ay ka soo badayso naadiga young boys rajadeeda waa ay sii liidan doontaa inay gruubkan soo dhaafto kooxda yuventus ee gruubkan waxay ku hogaaminaysaa sagaal dhibcood manchester united waxay leedahay afar dhibcood naadiga valenciana waxa ay leedahay laba dhibcood kooxda young boysna hal dhibico keliya ayay haysataa xubintii cayaarahana waanaga intaas
aad ayaad u mahadsan tahay axmed cali sheekh haatuna balaan idiin soo qabanno heesta halku dhiggeedu yahay caloolyow iyo codkii maryar mursal
kaasi fanaanada marin mursal iyo heesta caloolyow ayaa waxaa ugu dambaysay idaacaddeenii duurnimo ay wadajirkeeda kuu soo jeedinayeen axmed cali sheekh iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale hawada ku soo noqon doono dhammaantiinba waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo